aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa la wareegay deegaan hoostaga degmada cadle gobolka shabeellada dhexe deegaankanoo lagu magacaabo bursho sheekh ayaa waxaa gaarayay ciidamo qalabeysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona ciidamada dowladda federaalk ay awoodi waayey inay dagaalamaan waxaynu xogta ku helaynaa in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen deegaanka halka ciidamada dowladda federaalkan ay carar ku galeen deegaanka cadale ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada yuhuudda ayaa duqeyn xoogan oo soobtay khasaare kala duwan ka fuliyey koonfurta marinka khaza diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxay subaxnimadii hore maanta oo sabti ay duqeyn xoogan oo xagga cirka ay ka fuliyeen magaalada rafax ee dhacda koonfurta marinka khaza halkaasoo sida lagu soo waramayay ku shahiideen laba ruux oo falastiiniyiin ah wararka ka imaanaya magaalada rafax ayaa waxay sidoo kale tibaaxayaan in weerar toogasha oo ka dhacay xaafadda tanuur ee bariga magaalada uu ku shahiiday ruux kale oo falastiini ah taasoo wadarta guud dadka maanta ku shahiday magaalada rafax ka dhigayso saddex ruux wariyaasha ku sugan macbaraka rafax ayaa iyaguna waxay warinayaan in gawaarida gaashaaman ee ciidamada yuhuudda ee weeraro kale oo rasaaseen ay ka fulinayaan agagaarka macbarka rafax waxaa xusid mudan in ciidamada yuhuudda ay kol hore joojiyeen dhammaan gurmadkii ka soo gelaya macbarkani duqimo khasaare kala duwan sababa ay ciidamada ruushka ka fuliyeen gudaha dalka yukrain wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda kiyef ayaa waxay shaaca ka qaaday in habeenkii xalay ciidamada ruushka ay duqimo loo adeegsaday diyaaradaha doolyaha laynay ka geysteen bariga dalka yukrain wasaaradda ayaa sheegtay in duqimo ka dhacay magaalada dubrofilla ee bariga yukrain ay ku dhinteen ugu yaraan labiyo toban ruux halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen soddon ruux oo kale kuwaasoo shan ka mid ay caruur yihiin wasaaradda ayaa waxay intaasii raacisay in dowladda ruushka ay magaaladani ku weerartay tiro gantaala balestika ah iyo sidoo kale diyaarada aan dooliyo lahayn marka laga soo tago khasaaraha nafeed ayay wasaaradda arrimaha gudaha ee yukrain sheegtay inay jiraan waxyeelo kala duwan oo soo gaaray dhismayaasha magaalada iyo gawaari fara badan oo waddooyin ka yaalay si kastaba waxaa muddooyinkii dambe sii xoogeysanaya dagaalada adag ee u dhexeeya labadan dowladood inkastoo xukuumaddu madaxa ka yahay zelaliska ay la kulmaysa cadaadisyo kala duwan oo kaga imaanaya dhanka madaxweynaha maraykanka donald trump taasoo la xidhiirta soo afjirida dagaalka yukrain ugu dambeyntii militariga sahinada yuhuudda ayaa xadgudubyo kala duwan ka geystay daanta galbeed ilawareeda falastiiniyiinna oo ku sugan daanta galbeed ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in ciidamada gumaystaha yuhuudda ee weerar xukugalla ku qaadeen isbitaalka shahiid qayl suleymaan ee magaalada jiniin ku yaala waxayna gudaha isbitaalka ku tureen banbooyinka gaaska sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay xidheen dhanka bari ee magaalada jiniin iyadoona ay halkaasi xadgudubyo kala duwan ka geysanayaan yuhuudda xooga lagu deegaamayey dhulka muslimiinta dhowr wariyo oo ku sugnaa isbitaalka gudihiisa ayayna xabsigu u dhaadhiciyeen ciidamada yuhuudda iyagoona dadka xanuunsan u diidaya in isbitaalka u gudbaan cudwaanka saahinada yuhuudda ee magaalada jinan ayaa soconaya afartan toddoba maalmood oo xidhiir ah iyadoona haatan lagu jiro isbuucii labaad ee bisha barakeysan ee ramadaan waxay dadka muslimiinta u diidayaan inay gutaan waajibaadkooda masaajidda muqayimka jinin ayaana laga mamnuucay aadaanka salaadaha waajibka wararkii caalamka dhegeystayaal caawa waanagainta